salaadiis turunkaan u kariyo ducurkaan qado uma karnin haddana casho uma karnin qof umulo cunug yar haastaan ahay oo sagaal caruur leh marka inaan leecaawiyaa raba waa qoys danyar ah oo ku nool duleedka xaafadda buuruburu ee magaalada mandheera waxa ay la daaladhacayaan duruuf nololeed oo adag aabbo xuseen cabdow iyo hooyo barwaaqo waxa ay korinayaan sagaal carruur ah oo aysan u haynin quud ay cunaan aabbahan oo horay ugu xamaali jiray reerkiisa waxa uu hadda naafo ka noqday gacan waxa uuna noqday gurijoog aan wax shaqo ah qaban karin maqaydu waxuu la dhahaa xuseen ibdoow aadan oo ku nool aafadda buulubuuru waxaa meesha aan kula noolahay ilmo oo sagaal carruur ah oo gurina aan lahayn baloodna aan lahayn silaa isa ahrir ku nool oo walaal iyo ehel kalena aan qabin anni oo ilaahay iga abuurtay mooyaan labada gacmoodna ma qaba kariibu saddex bilood intaan u shaqeeyeyna duur ma aadin waan dhax jiifa hadda waxaan ka codsanayaa dowladdayna oo sharafta leh se walaalnimo ah oo muslimnimo ah ku jirta inaan igu caawis dhanka noolashada dhanka baloodka si kastowba inaan igu caawiso dowladda aqoonta leh oo muslimiinta ah ilaa muslimiinta sharafta leh meesha aan joogaan reerkan duruufta nololeed ee adag waxaa u sii dheer hoyla'aan waxa ay ku hoydaan gurigan aad arkaysaan waxa ay mas-uuliyiinta iyo dadka uu eebbe waxsiiyey ka codsanayaan in ay helaan hooy ka wanaagsan midka ay hadda ku nool yihiin magacaydu waa barwaaqa nuurow cabdulaahi oo ku nool mandheera gaan ahaan xaafadda buurbuuru waa maamo sagaal carruur leh oo ku dhibaysan xaafaddan oo baloodna leheen baloodka liigu korgato ka guurliidhehe aabbi ilmahaydin muddo saddex biloodee waa xanuunsan qof baloodgadado dhaaf noolol maalmeedka tacariir ugu jirto ilmaha baahi oona igu kor dhammaanayaan waxaa rabaa marka walaalayda muslimiinta dowladda sharafta leh inay gacmo furan ay igu dhoweeyaan oo i caawiyaana rabaa salaadiis turunkaan u kariyo ducurkaana qado uma karnin haddana casho uma karnin qof umulo cunug yar haastaan ahay oo sagaal carruur leh marka inaan leecaawiyaa rabaa mid ka mid ah qaraabada qoyskan ayaa dhankiisa sheegay in reerkan laga soo kiciyey dhowr boos kana loo qabtay muddo kooban islamarkaana ay garanaynin goobay degaan
dadkan gabidhaan ninkiina waa ka jiran yahay ilmaha baahi ay ka hoos dhammaanayeen boloodkana naoga baxaa la yidhi boloodka inta ka horba saddex bolooda laga soo ceeriyey kana ku afar eh marka bolood la-aan waay haddana gaajina indhahood waa xun yahay aabbihiin waa jiran yahay sagaal cunug waay haddana waa umul marka alxamdulilaahi dhibkaas aniga markhaati u eh islaamka jiiraanka kulli markhaati as u yahay islaamkan kulli hadii la warsa bolood maalin wal laga ceerinayo dhibkood iyo gaajidood rafaadkood islaamka kulli marka waa markhaatiyaas ka yahay dowladda sharafta leh muslimiinta soomaalida sharafta leh ninkii wax caawin karo in dadkan tabar daran oo markaa inta ku dhammaana lagu soo caawiyo oon buloodna laga ciriyo buloodna laheen wax ay cunaanna laheen gaaju ku dhammaanay alxamdulilah inay dadkan lasoo caawiyo fii sabiilillahi ilaahay xaggiis marka alxamdulilah lagu soo caawiyo ninkii raban indhahooda imaado indhahooda arko marka alxamdulilaahi dadkan lasoo caawiyo taasaan idinka codsanaynaa muslimiinta sharafta leh si kastaba ha ahaatee reerkan la daaladhacayo duruufta nololeed waxa ay hadda wax ka sugayaan dhammaan ummadda muslimiinta ah mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka uu eebbe waxsiiyey cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera